Imtixaankii shahaadiga ee sanadkan yaa waliba anfadheetaya arday diirasa sodon iyo sedax kun iyo todoba boqol hanas oyo kashalgalanga boqol iyo tumu iyo afar goobood oyo kyalanga gobollada dalka siduu isu sharaxawa wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaaya iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalk soomaaliya faarax sheekh cabduqaadir imtixaanadu waxa ay ka dhacayaan boqol iyo toban iyo afar goobood oo dalka qaybihiisa kala duwan ka tirsan waxaana ka qaybgelaya soddon iyo saddex kun iyo toddoba boqol oo arday waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa ardayda iyo waalidiintoodaba si guul ah inuu imtixaanka uu ugu dhammaado waxaan jeclahay inaan halkan ka sheego dadaalka weyn ee ay galeen wasaaradda waxbarashada howlwadeennadeeda bahweynta waxbarashada qaybaheeda kala duwan maamulayaasha iyo macallimiinta si loo hubiyo hufnaanta imtixaanka uu leeyahay waxa ay ka soo bilaabataa in marka horeeto habka kaydka xogta ee wasaaradda waxbarashada ay leedahay laga hubiyo ardayga imtixaanka gelaya inuu sooyaalka waxbarasho ee loo baahnaa uu soo maray shuruudahana uu soo buuxiyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa guul in rajaya ardaydan anfadheetii imtixaanka shahaadige walibana isu kubogaadiyey wasaaradda iyo macallimiinta dadaalka iyo geliyanga ilaalinta imtixaanka dowligae wasaaradda waxbarashada iyo bahweynta waxbarashada oo suurtogeliyey maanta in imtixaan aad u abaabulan laga soo shaqeeyey la ilaaliyey la xafiday la diyaariyey u diyaariyey da'yarta ummadda soomaaliyeed oo ah aayaha dalkan iyo dadkan uu leeyahay waxaan rabaa inaan halkan bogaadiyo ugana ducayno da'yarta maanta saddex iyo saddex kun iyo kontomeeyo goobood oo dalka ah boqol iyo toban iyo afar goobood oo dalka ah ku gelaya imtixaanaadka in aan halkan uga ducayno dhiiri gelinno garabna taagannahay markay ka baxaan imtixaanaadkana sidii ay waxbarasho heer sare usii wadi lahaayeen waa qorshayaasha diyaarka nooca waxaan rabaa inaan si gaara maanta fursaddan uga faa'iidaysto inaan u mahad celinno muwaadin walba soomaaliyeed oo doorta inuu macallin noqdo sida ay odhan jirtay heestii macallinku waa waadiga waraabinaya maskaxaha dhallinyarada waxaan rabaa macallin walba oo maanta taagan oo sixi doona oo ilaalinaya oo barbaarinaya ardayda soomaaliyeed inaan u mahad celinno xuquuqdooda iyo xaqooda iyo noloshoodana sidii loo kobcin lahaa loo beli lahaa laga shaqeeyo guul iyo gobonnimo ayaan u rajaynaynaa dadka soomaaliyeed